bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin arbacaa taariikhdu ay ku astaysan tahay toddobada bisha disembar sannada labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan waxaa lagu wadaa maanta magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya inuu ka furmo shir ay isugu imaanayaan madaxda madasha qare sidoo kale wakiilka qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya kaasoo lagu wada go-aan in lagaga gaaro arrimaha doorashooyinka ee dib udhacyada dhowrka ay ku yimaadeen muddooyinkii dambe shirkan oo ay ka qaybgalayaan madaxda maamul goboleedyada madaxda dowladda federaalk soomaaliya qaar ka mid a waddamada dan ee arrimaha soomaaliya iyo wakiilka qaramada midoobey qaabilsan arrimaha soomaaliya michael kitin iyo waddamo kale shirkan ayaa waxaa ahmiyaddiisu ay tahay si aynu warar hoose ku helayno in lagu jaangooyo xilliga rasmiga ah ay dhacayso doorashada madaxtinimada soomaaliya iyadoo maalmihii lasoo dhaafay warar kala duwan ay kasoo baxayeen beesha caalamka dowladda federaalk soomaaliya iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada kaasoo laisku diidanaa aragtida guddiga doorashooyinka heerka federaal ee ayagu hore usoo gudbiyey in xildhibaanada haddii ay buuxsamaan koramka la gudagali doono doorashooyinka xilli qaramada midoobe ay ka dhawaajisay in shan iyo tobanka disembar aan maalin dib looga dhici doonin haddaba waa maxay waxyaabaha laga filan kara kulankan iyo sidoo kale muhiimadda laga hadli doono inta uu soconayo waxaa ugu muhiimsan waad la socotaa sitembr wixii ka dambeeyey heerka madasha ama heshiiska madasha wuxuu ahaa inay soo saxiixaan liiska xildhibaanada golaha sare iyo golaha shacabka oo maanta puntland oo hadda uu hakisay maahee iyo somalilan xildhibaanada ka socda maahee baydhabo way soo gabagabaysay jubbaland way soo gabagabaysay marka laba qodob baa ugu muhiimsan in xildhibaanada kuraasta aan laysku haysan in lasoo gudbiyo liiskooda oo secretariga golaha shacabka loo soo gudbiyo iyo in dacwooyinka u furan guddiga khilaafaadka inay madaxdu ogolaato kiisaska laysku haysto oo ay leeyihiin madaxda qaarkood way diidan tahay waxaan u malaynayaa inay guddiga doorashada dadban ee heer gobol sida galmudug oo kale iyo guddiga doorashada heer dadban ee heer qaran inay ku kala fikir duwan yihiin kuraasta dumarka oo kale meelaha qaarkood iyo meelaha qaarkood kuraasta qaarkood marka waxaa la rabaa bal inay madashu intii hore isaga soo dhawaato ambasador kating ayaa waxaad moodaa in ciidihii masiixiga ay soo dhow yihiin marka waxaa jirta arrin ay leeyihiin haddii boqolkiiba siddeetan iyo afar xildhibaan oo golaha shacabkaa la hayo iyo dhowr iyo soddon xildhibaan oo golaha saraa la hayo waa laga suurtagal inay doortaan guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha markaa shan tobanka decembar ayuu ergigu uu arrinta ku riixaya waxaanad moodaa hadda shir ka dhacaya inuu ahaa shir ee beesha caalamka gaar ahaan ergiga arrimaha soomaaliya uga qaabilsan golaha ammaanka inuu soo fikirkan keenay maadaama ay madashii qaran xubnaha ugu badan ay musharaxiin yihiin
shirka maanta magaalada muqdisho ka furmaya ayaa waxaa la sheegayaa weli inay magaalada ka maqan yihiin madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday ahna musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimada soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xukuumaddii wakhtigeedu idlaaday cumar cabdirashiid cali sharmaarke sidoo kale waxaa magaalada ka maqan tiro ka mid a maamul goboleedyada dalka soomaaliya oo ay ka mid yihiin jubbaland iyo galmudug kuwaasoo weli aanu soo gaarin magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya inta kale maamul goboleedyada dalka ayaa ku sugan magaalada muqdisho ee xarunta dalka wararka naga soo gaaraya magaalada cadaado ee xarunta maamulka kumeel gaarka ah ee galmudug ayaa waxa ay ku waramayaan in halkaasi weli uu ka taagan yahay muranka isqaqabsiga beelaha ee ku aadan xildhibaanada aqalka hoose sahro maalin oo ka mid ah tiro dad ah oo ka mid a kuwa u sharaxan madaxtinima baarlamaanka soomaaliya inay ka mid noqdaan ayaa waxaay haatan ka cabanaysaa in ergooyinkeedii la diiday in la xareeyo ama u saxiixa oday dhaqameedka ka soo jeeda beesheeda waxayna tilmaantay in si xusulduuba lagu wado in looga saaro liiska tartankaasi ayadoo tilmaantay laba musharax oo dhan wiilal ah oo ay la tartamaysay in loo gudbiyey xubnihii ay wateen ee ah ergooyinkaasi
ergada ergadaasa ligadaa oo wiilasha u diyaarisa maadaama xolo gabdheed lagu soo aado marka hore xolo shag cabtay marka waxaa waxay tahay ardayda wiisheenaya anigi wiishu ana u fidaano marka odaydii maanta hadday aniga hadda dujinayda wax ka qaadana hadday maanta aniga qaadana maqaanaaki uga qaadana si wiishu qaato koyto marka inoo xilxaad noo ahaado laakiin dad waa inay ahaato irdo anaga iga socoto iyo gabdhahaas irdo ka socoto la isku daro gabdhe siday jiin sida meelo lagu qaybshay irdada hadda laban mahay laba irdada loo qaybshay iyada idinkees ama ankeesba markaas codka waa kala qaadi karnaa ta aniga aan doonaa waa inaan ku doortaa wanaageeda wixii ay samaysay hawsha qabaysa iyo waxay dulbiga qaba doontaa haddaan saa ku doorto aan ku doorto lacagaas lacagay isiisay dibkeeday leedahay lacag waa baxuu haayaan qaabka ay u baxaayaan qofka waa waa ogtaa international lacag waa la baxshaa shirkadaha waaweynaa bixiyaan si hadhowna ay profit u helaan haddii dawladda soo gasho madaxaa soo gashaa halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer tiro ka mid a ciidamada booliska soomaaliyeed ayaa tababar loogu soo xiray magaalada jabuuti ee dalkaasi jabuuti halkaas oo muddo saddex bila tababarkooda uu ka soconayay ciidamada booliska soomaaliyeed waxaana tababarka bixinayay saraakiil ka socota waddanka talyaaniga oo ciidamada soomaalidu halkaa ku tababarayay tababarkan lagu soo gabagabeeyey magaaladaasi ayaa waxaa ka qaybgalay taliya ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliyeed bashiir maxamed iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidanka booliska soomaaliyeed waxaana ku wehelinayay taliyaha ciidanka booliska ugu sarreeya dalkaasi jabuuti iyo saraakiil kale oo qayb ka ah kuwii ka qayb qaadanayay tababarkaasi taliya ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa dardaaran u jeediyey dhallinyarada lagu tababaray magaaladaasi jabuuti ee tababarka kusoo qaatay muddada saddexda bil waxauna kula dardaarmay inay ka qayb qaataan suginta ammaanka xaqiijinta doorashooyinka dalka oo ay haatan dib ugu soo laabanayaan magaalada muqdisho iyo sidoo kale arrimo kale oo qayb ay ka tahay ka hortegista khataraha dhibaatooyinka leh ay kooxaha argagixisada ku hayaan bulshada soomaaliyeed sidoo kale ciidamada waxaa kula dardaarmay halkaasi taliyaha ciidanka booliska dalkaasi jabuuti madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuudna waxa uu ka hadlay markii ugu horeysay dhaliilaha madaxweynaha la doortay ee donald trump u jeedinaya bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka maraykanka xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay in dhaliilahaasi ay yihiin kuwa ku wajahan bulshada dalkaasi maraykanka ku dhaqan gebi ahaan gaar ahaana dadka soogalootiga ah oo ay soomaalidu qayb ka tahay waxauna sheegay trump dadka uu wax ka sheegay inay yihiin dad maraykan ah balse soomaali ahaanta ah ay keliya ka wadaagaan soomaaliya sida uu hadalka u dhigay xasan sheekh ayaa tilmaamay trump inaan waxba ka sheegin dadka ku nool jamhuuriyadda federaalk soomaaliya madaxweynihii maraykanku doorteen waaye waa madaxweynaha maraykanka waa la macaamilaynaa wax dhibahoo gaara oon ka sheegan inaan ku qabno weli badan naqaanaba hadda sababan arrintaasi wax badan waa laisla weydiya hal midaan rabaa inaan caddeeyo dabcan isku xirnaanta soomaalinimada iyo iyo dhiigga aan isla leenahay soomaalinimada aad u muhiim u yahay laakiin waxaa rabaa dadka soomaaliyed mid inay gartaan donald trump dadka uu wax ka sheegay horta kuwi waa dad maraykan ah waa soomaali laakiin waa soomaali maraykan ah america ka jira dhexdeedana wax uga sheegay soomaalida soomaaliya degan iyo dalkan wax kama sheegin waxna ka kuwaasna soomaalinimada mas-uul ugahay laakiin soomaalida wax ka sheegay kuwa hisbaaniga wax ka sheegay kuwa madowga wax ka sheegay hawshaas howl oo maraykanka dhexdiisa ka jirto dadka maraykanka ah oo soomaalida soomaalida soomaalida dhalashada origin-kooda yahay laakiin maraykanka ah ay khusayso waaye mexico ka tegay kuwa venezuela ka tegay kuwa carabta ka tegay kuwa dalalka islaamka ka yimid oo dhammaa yaa arrintaas marka waa arrin maraykanka u gaar ah shacabkaasi wax ka sheega shacab maraykan ahaanuna wax uga sheegay soomaalida soomaaliya duridan ku noola muwaadiniinta soomaaliya sida aad sheegtay waa heshiisyaa dawladdu la gashay qaarkood immediately isla markiiba inaanay soomaalidan ugu jirin mugaan aragnay waa kansalnay shuman rogers oo kale haddaan naga heshiis kulama jirno heshiisaan ku jirnay heshiiskii kula jirnay meel uu soo gaaray dawladda soomaaliya way joojisay heshiiskaas soma oil and gas oo kale heshiisaan kula jirnay heshiiskii aan kula jirnay sismic survey ay uu soo dhammaaday haddii hadda heshiiskan inaan la galno oo baaritaan ama qodis ay rabaan in sameeyaan heshiis cusub hadda ka bacdi ay geli doonaan waay laakiin heshiiska aan kula jirno oo sismic surveyga ahay uu soo dhammaaday daatadii waa nagu soo wareejinaya haysata daatadii oo ayadaa muxuu ahay la macaamiisha iibsanaysa marka waxaan rabnaa heshiisyada inay qalad ka soo baxaan aayado qur-aan ma waa lagu noqonaa inuu heshiisyada hadda dawladda ay ku jirta waa lagu noqonaa diba dibu eegsaa laga sameynaa heshiiska muxuu ahay dekada muqdisho kalaa ka mid ah oo shirkadii aan dawladda heshiis kula jirta baaba cabasho qabtaba annaga intaanan qabin ayagaaba cabasho qabaan oo ka yimi oo dhaaya heshiiska dib ha loo eego dhihi karna ayaga dib ha loo eegaana dhihi karaa kuwa kaloo kale waa sidoo kale wixii heshiis soomaaliya ay gashay oo caddaato inaanay dan u ahayn soomaalida waa laga baxaa oo marka horeba nidaam looga bixi karaa jira eegisaa lagu sameynaa war haddii aan yidhahdo ugu dambeynna ee warbaahinta ka howlgasha deegaanada maamulka puntland ayaa waxa ay ka cabanayaan xeer ay maalintii shalay meel mariyeen xildhibaanada baarlamaanka maamul goboleedka puntland kaasoo lagu dhaqayo ama lagu sheegay xeerka saxaafada puntland lagu dhaqi doono qaar ka mida warbaahinta ayaa tilmaamay xeerka qodobo qaarkood inaan la qaadan karin kuwaasoo ay ka mid tahay qodobada sheegaya cidda samaynayso aydhikaarka ah uu qofka kaga mid noqonayo warbaahinta iyo sidoo kale in lagu xujeeyey in qofka saxafi noqonayo ay ugu yar tahay aqoonta heerkiisa waa heer jaamacadeed iyadoona arrintaasi ay sheegeen in ay caqabad ku tahay howlaha warbaahineed ee deegaanada maamulka puntland arrintan ayaa waxay u muuqanaysaa mid ay caqabad kasoo wajihi karto qaar ka mida warbaahinta deegaanada puntland oo ay ka howlgalaan dhalin aada u yaryar kuwaasi oo haatan qeyb ka ahaa dhalinta ka shaqayso dhanka warbaahinta deegaanada maamulka puntland horey xeerkan waxa ay warbaahinta u sheegeen inuu yahay mid aan suurtagal ka noqonaynin deegaanada maamulkaasi warkii waad ka dhagaysanayseen raadio wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo waanay intaa waxaa warkii din akrinaya anigoo saaxiibkiin maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayno sidaa ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu